nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka markaasaa rabbiga muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi curadaada oo dhan dembila'aan iga dhig wax allaala wixii maxal furaa oo ku dhex jira reer bani israa'iil dad iyo duniyoba aniga iska leh markaasaa muuse wuxuu dadkii ku yidhi xasuusta maalinta aad masar ka soo baxdeen oo aad ka soo baxdeen gurigii addoonsiga waayo rabbiga gacan xoog badan buu idinkaga soo bixiyey meeshan waa inaadan kibis khamiir ah cunin idinku waxaad baxdeen maalinta ah bisha carabiib oo markii rabbigu idin geeyo dalka kancaan iyo reer xeed iyo reer camoor iyo reer wixi iyo reer yacoob oo uu awoodyaashiina ugu dhaartay inuu idinka siinayo kaasoo ah dal aana iyo malab la barwaaqaysan dee markaas waa inaadan bishan dhexdeeda dhowrtaan u adeegidda ilaaha iyo adeecidda ereygiisa toddoba maalmood waa inaad kibis aan khamiir lahayn cuntaan maalinta toddobaad waa inay iid ini ahaato waa sida ay ugu qoran tahay towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu oo kibis aan khamiir lahayn waa in la cunaa toddobaad maalmood oo dhammu waa inaadan lagugu arag kibis khamiirsan ama waa inaan xitaa lagugu arag khamiir tan iyo xuduudkaaga oo dhan maalintaas waa inaad walaalkaaga u sheegtaa oo waxaad ku tiraahdaa waa wixii rabbiga ii sameeyey awooddooda markii aan samar ka soo baxay markii aan masar ka soo baxay oo waxay ku noqdaan calaamo gacantaada saaran iyo xasuus indhahaaga ku dhexaysa in rabbiga sharcigiisu afkaaga ku jiro waayo rabbigu gacan xoog leh buu kaaga soo bixiyey dalka masar si kastaba ha ahaatee taariikhda waxay sheegaysay sidaa sidaa daraaddeed waa inaad amarka haysaa xilligiisa oo aad dhowrta sanad ilaa sanad oo markii rabbiga ku geeyo dalka reer kanacaan siduu ugu dhaartay adiga iyo awoyaashaaba uu ku siiyo dee markaas waa inaad rabbiga gooni uga socdaa kulli intii maxal furta oo dhan iyo intii xoogolaha curadda ah inkastoo mid kasta oo lab ah rabbiga waa in iska lahaan doonaa oo curad kasta oo dameer ah waa in inaad ku madax furtaa wan yar oo haddii aadan doonaynin inaad madax furto dee markaas waa inaad luqunta ka jebisaa oo dadkaaga curad deysa oo dhan waa inaad wax ku madax furtaa oo dabadeed markii wiilkaagu wax ku weydiiyo oo kugu yiraahdo waxaynu waa maxay waa inaad ku tiraahdaa isaga gacan xoog badan baa rabbiga nagaga soo bixiyey masar oo ah gurigii addoonsiga oo markii fircown dooni waayey inuuna siiyo inuuna sii daayo waxaa dhacday inuu rabbiga wada laayay curadyadii masar oo dhan oo ahaa curadyadii dadka iyo curadyadii duunyaba oo sidaa daraaddeed baa rabbiga allabari uga bixiya wax alla wixii maxal furaa oo dhan ee ah inta laakiin si dadkayga wax baan ku madax furtaa oo waxay ku noqon doontaa calaamo gacantaada saaran iyo wax kala allaalada indhahaaga dhexdooda waayo rabbigu gacan xoog badan buu masar nagaga soo bixiyey oo markii fircown dadkii sii deeyey ilaaha kuma uu kaxayn jidka dadka reer falastiin in uu inkasta uu kaasu dhowaa waayo ilaaha wuxuu yidhi waaba intaasoo dadku markay dagaal arkaan ay qomayayaan oo ay masar dib uga noqdaan laakiinse rabbiga wuxuu dadkii u horkacay waddada la wareegtaa cidlada ku agtaal waa sida muuse lasoo amray uu rabbiga amray inuu u horkaco dadka reer bani israa'iil waxay masar ka soo baxeen iyagoo hubkoodii sitaa markaasaa muuse wuxuu qaaday lafihii yuusuf waayo yuusuf aad buu uga dhaartay reer bani israa'iil oo wuxuu ku yidhi hubaal wuu idin maqlayaa ilaahey waxa aad samaysaan oo dhan ee lafahayga waa inaad halkan ka qaadan oo waxay socdaalkoodii ka bilaabeen sukood oo waxay degeen ceetaam meel la yidhaahdo oo ku taal cidlada qaarkeed wuxuu muuse ugu soo faray inuu iyaga jidka toosan aawadeed ayuu maalintii hortooda socon jiray isagoo ku jira tiir daruur ah habeenkiina tiir dahaba ah inuu iyagu u iftiimiyo si ay u socdaan had iyo habeen tiirkii daruuraha ahaa oo maalintii iyo tiirkii habeenkii ahaa oo habeenkii kama tegin dadkii hortiisa taariikhda sida ay u qoran tahay towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu walaalayaal markaa taariikhda nebi muuse uu qoray buugga towraadka koowaad waxaad ka baranaysaa in ay ku qoran yihiin qalaqahullaahu fi samaawaati waal ardi ursilad ambiyaa liyati watactiina risaalatun min allaha jamiica alambiyaau qataxtuhum ruuxuhum fi salaam natawaqicu nabiyun ciisa aladii hum fi samaa taariikhdaasi waa taariikhda uu qoray nebi muuse sida ay u qoran tahay buga towraadka koowaad intaynu dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su'aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
xamar waa halkay ku noolaay xaqiiqdii soomaali wey xamar waa xamar waa xamar waa xamar waa dhulkeennii hoya e hoya e xamar waa laygu dhalay xamar waa halkan ku koray xamar waa halkay ku noolaay xaqiiqdii soomaali wey oo nabadkaye xamar way mudan tahe ballana nooga xujaab xamar way mudan tahe xaggiina idina dhaha xakimkoo jib ducada xamar haynoo samaate xakinkoo nabadkaye xamar way mudan tahe ballana nooga xijaaba xamar way mudan tahe xaggiina idina dhaha xakimkoo jib ducada xamar hay inoo samaate xamar waa casiimadani xamar waa halkaan ku fano xamar waa halkay ku aasne uduntaydii bulshood xamar waa xamar waa xamar waa xamar waa halbooli dalkane dalkane xamar waa casiimadani xamar waa halkaan ku fano xamar waa halkay ku aasne duntaydii bulshood xakinkoo nabadkaye xamar way mudan tahe ballana nooga xijaaba xamar way mudan tahe xaggiina idina dhaha xakimkoo jib ducada xamar hay inoo samaate xakinkoo nabadkaye xamar way mudan tahe lana nooga xijaaba xamar way mudan tahe xaggiina idina dhaha xakimkoo jib ducada xamar hay inoo samaate xamar hay inoo samaate xamar hay inoo samaate
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilkayagu wa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
xamar waa dhulkeennii hoyae xamar waa laygu dhalay xamar waa halkaan ku koray xamar waa halkay ku noolaay xaqiiqdii soomaali wey xamar waa xamar waa xamar waa xamar waa dhulkeen xamar waa laygu dhalay xamar waa halkan ku koray xamar waa halkay ku